madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo weliba uuse deerey deegaana ku tirsan waqooyiga gobolka galgaduud hana soomaalimo ku hor kudhiyeen dagaalan dhexeeya beelo walaale oo wada daago madaxweynaha oo miilaasaydiisa ka furi gogol nabadeed iyo weliba uuse kulamo lagaade odayaalka walgaradka lamada dhinac usoona kula hadle sadaya muhiimagataa in la dira haldegdega iyo nibadwaarta oo dhexmaraasa lamada dhinacba bilowga gogol nabadeedka iyo weliba lislagaaday saddex qodob oo shalay in la ruujiya habado waana laisla dhaqangeliy saas oo kalena lala shaqeeyay ciidamada ammaanka in la shalqaadaa maleeshiyaadka in dhinacyada iyo handiyaar garoobaan gogol nabadeed oo la dhikow magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug markii ha dhammaaday kulanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye odayaalka dhaqanka iyo guud ahaanba dadka degan deegaanada kala dardaarmay in laku wada shaqeeya nabada waxaan geeri iyo gablan ahaynoo galabta laga hayaa ma jiraan shayna waxaa lagu dhegaa markuu wax ku dhalayo ama aakhiradaada ha ka talayo ama adduunyadaada ha ka talayo maxaa addunya akhirada galabta ka haynaa wixii meeshaa ka dhacay falka mahay wixii ka qayb qaatayna ama adduunkana waa ku waa la hubaa waa ka soo baxaysa oo ka taliyeen saas wax u dhacaan aakhirana waa kusu shaki kuma jiro walaal iyo waalid dadka meesha fadhiya khiyaarta sharafta leh waxaan rabnaa kuwa ka raadinaya siyaasadda iyo jaanis ka dhiganaya dadka muslimiinta dhiiggooda oo wax ku raadinaya inaan ka fajignaano meel aan joognaba taayaan sheegayey waxyaabaha dhacay hay-adaha amniga waa baaristoodii kulli waa hayaan meelo badan waxyaala dhacaya ka mid a caddayntooda la hayaa dadka ka shaqeeyey dadka waxaas horiyey xoole ku bixiyey waa la hayaa waana la soo bandhigi doonaa waqtiga ku habboon hadii la yidhaha hay-adaha amnigaa soo bandhigi doona kuna loogana hari maayo alla mid ah dadka fariimaha xun oo waalida iyo dhaqan xumada kulansaday waxaan meediyaha marinaya ayagana waa la diiwaan geliyey hay-adaha amniga kulliga u qoran yihin loogana hari maayo dilaa yidhaha daayaan ku mahmaayay nin shiik ah oo ulacdayan wuxuu yidhi soomaaliya ka jirta meel dadka waalawaalan laga dhegeysto adduunka dadka waalan wax waalan loo yaqan laga dhegeysto soomaaliya waxa waalawaalan la dhegeystaa waxa aan damiirkan la dhegeystaa waxaan xishoonayan la dhegeystaa waxa hadda meediyaha dadka ka hadlaya qof muslima oo dhintay oo nasiib darro dhacday ku dhintay baa inta lasoo duubaa lasoo bandhigaya waa lagu faanaya qabiil baa la sheegaya dadka waxaa ka shaqaynaya kuwa waddanka ka maqanna si un baa loola tacaali doonaa kole dee habaano ilahay loo bandhigana haddii dacwo iyo kalena hawl kalena waa lala sugi doonaa kuwa waddanka joogana waa la diiwaan gelinaya oo waxaas ka shaqaynaya ku hawlan waana la diiwaan geliyey maanta hadduu isleeyahay col meel reerbaa reeraha dirara ka faa'idayso ku dhex jir maalin ku dhex jiran lasoo qabanaya dilaa yidhaha oo shaaga la geyn doonaa oo su-aala wax laga weydiin doonaa wax uu sameeyey waxaa la mid ah kuwa aan sheegnay oo jaaniska ka raadinaya dadka walaalaha muslimiinta dhiiggooda ayaga laftigooda waxay sameeyeen iyo siday u horiyeen meelaha qaarkood uga qayb qaateen waa loo waa loo hayaa waana lasoo bandhigaya insha allah wakti waxaan joognaa ay tahay inaan dad shar wadayaasha ka fogaano dhinaca yihiinba nabaddii adkaynta xabadjoojinta in dhinac walbatiisa ku filaado ku aada gogosha in la yimaado waa ku heshiina doodaha oo dhan halkaan baxaysaa ka jira waxaana ku sameeyey waxaana qaladkaana la sameeyey doodaha oo dhan gogoshay aan ku gelaynaa hadda dood halkaan la sii gelayaa ma jirto waxay ka dambeeya waktiga isagaa oon ballanta labada dhinac kala qaadanay dhinacii xaggiisa wax ka yimaadaan foolxumada iyo dhibaatada iyo wixii meesha ka dhaca isaga qaadaya intaad haddii lagugu dilo iyo haddii lagugu caayo iyo haddii intaad nabadda u sacyisaad ilahay agtiisana ku leedahay dadkaagana u danaynaysaa intaad nabadda u sacyiso intaad xumaan u sacyiisana dadkaagana waa hoojisay ilahay agtiisana waxa kuu taalla xumaan